waxaa u diyaara cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye maydib dhiblaab adiga iyo maxamuud faarax sidoo faarax aad baad u mahadsantihiin subax wanaagsan dadka naga dhegaysanaya ku soo dhowaada warka subaxee rediyo muqdisho qodobada saaka aan idin haynana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo qorayaasha soomaaliyeed kula dardaarmay inay qoraaladooda xoogga ay ku saaraan wanaagga dalka xilli magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey bandhigga buwaagta muqdisho howlgallo lagula dagaalamaya maleeshiyaadka ka dhanka argagixisada al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa qaybo ka mid a gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya wasaaradda waxbarashada oo amartay ama ku amartay jaamacadaha dalka inay qaataan oo keliya ardayda ka gudubtay imtixaanaadka shahaadiga ee sanadka la qaaday beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe oo sameeyey tijaabada toddoba nooc oo ka mida bariiska dalka oo ka baxa kaa oo ay doonayaan in ay soo saaraan maamulka magaalada gaalkacyana waxa uu dalbaday in la caawiyo dadka ka soo barakacay qaybo ka mid a gobolka mudug iyo deegaanada kale ee dalka kuwaasi oo noloshooda ay liidato caalamka qodobadaan idiinkaga helna saakana waxaa ka mid a qaar ka mid a waddammada yurub oo oggolaaday inay qaabilaan muhaajiriin ku go'doonsanaa waddanka talyaaniga
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweyddiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
kusoo dhowaada warkeenni oo intaasi ka badan aan idin akhriyo anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekey cabdishakuur cali axmed ayaana warka soo saaray maxamuud faarax siidoona waa farsamayaqaanka saaka warka subax ee reediyaha qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa qoraayaasha soomaaliyeed kula dardaarmay in qoraaladooda xoogga ay ku saaraan wanaagga dalka xilli shalay ra-iisul wasaaraha dalka uu magaalada muqdisho uu ku soo xiray bandhigga buwaagta oo muddo saddex maalina ka socday magaalada muqdisho caasimadda waddankan soomaaliya faahfaahin warkaasi ku aadan waryaheena arrimaha xukuumadda nasre bashiir ayaa warkan inooga samaysay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maantay soo xiray carwada bandhigga buugaagta ee muqdisho buugfeer si uu dhiirigeliyo hal abuurka qorista iyo akhriska bulshada soomaaliyeed carwada bandhigga buugaagta ee muqdisho buugfeer ayaa sanadkii shanaad ka qabsoontay magaalada muqdisho waxaana soo agaasimay aqoon-yahano soomaaliyeed oo iskood isku xilqaamay si ay qayb uga qaataan horumarinta akhriska qorista iyo halabuurka ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo la hadlay boqolaal dhallinyara oo ka soo qayb gashay xiritaanka bandhigga carwada buugaagta muqdisho ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda ay xambaarsan tahay dhiirigelinta hal abuurka qorista iyo akhriska bulshada soomaaliyeed
in markaa nala ka aaminsan yahay soddon sano inaan sidaas ahayn waxay dhib ku tahay dibudhiska dalka laba shay ayaa looga bixi karaa mid waa midda idinku maanta halkan aad u fadhidaan oo adduunyada inaad u sheegtaan cidda hadda aan nahay iyo cidda aan noqon doonno iyo cidda aan ahaan jirnay idinku inaad qortaan taariikhda cusub oo dalkan laga rabo macnaheedu waxay tahay maantay halkan waxaad isugu dhigteen amaad isugu timaadeen inaad dhagax dhigtaan sida uu noqonayo dhismaha mustaqbalka soomaaliyeed tan labaad waxay tahay inteenna mas-uuliyiinta hadda ah oo idinkaydin matala oo idinka shaqaalaha idin ah iyaguna inay u dhaqmaan in dhaqanka maanta ay tusiyaan dunida uu ka turjumi doono mustaqbalkeenna sidana loola xisaabtami doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo munaasabadaasi sidoo kale ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa islamarkaana uu kaga hadlay mustaqbalka dalka halka uu hiigsanayo iyo sidoo kale doorka dhallinyarada soomaaliyeed kaga aadan ayaa xusay in waddanka soomaaliya uu haysto fursad weyn oo uu kula tartami karo dunida inteeda kale taas oo saldhig u yihiin dhallinyarada soomaaliyeed oo ka madax bannaan qabiil una abaabulan qarannimo
haddii markaa dhallinyaro xor ah maskax caafimaad qabta aan lagu adeegan laakiin iyagu dalkooda u adeega waxaan leenahay rajo weyn su'aalaha aad isweydiinaysaan ma ahan kuwa siyaasiyiintu ay ku qoraan baraha bulshada waa kuwo ku salaysan maskaxdiinna waad fikirtaan waa maxay sax iyo qalad waa maxay taariikhda hore ee taariikhda mustaqbalka yaa dalkeenna u wanaagsan yaan u wanaagsanayn sidee baan dunida ula tartannaa maxaan anigu dalkayga ku tari karaa waxaan rabnaa inaan sidaas yeelno dowladda hadda jirtana iyo tan mustaqbalka waxaa laga rabaa inay soo celiso adeegyadii dhallinyaradu ay u baahnaayeen la dhiso garoommada sportsyada la soo celiyo tiyaatarkii la dhiso maktabaddii la dhiso madxafkii qaranka la dhiso taallooyinkii si taariikhda iyada ah ay idinkaga caawiso inaad dalkiinna dib u nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
weli waxaynu ku jirnaa bandhigga buwaagta magaalada muqdisho wararka ku saabsan akhriska iyo qoraalka ayaa loo arkaa inuu ahmiyad weyn u leeyahay horumarka bulshada haddaba magaalada muqdisho maxay uga dhigan tahay in sanadkii shanaad oo xiriira ay martigeliso bandhigga carwada buwaagta ee magaalada muqdisho warbixin arrinkaa la xidhiidha cabdulaahi qoorshe carwada buugaagta ee muqdisho oo sanad walba la qabto ayaa waxaa lagu casuumaa qorayaal isugu jira soomaali iyo ajaanib sidoo kale aqoon-yahano waxaana sanad walba lagu soo bandhigaa waxyaabo xiise leh oo isugu jira buugaag la qoray doodo cilmi maadi iyo mid diini ah ka kooban waxa ugu badan ee sanad walba ka qaybgalayaa ah dhallinyaro soomaali ah oo ka kala yimaada dalalka dibadda gobollada dalka iyo gudaha magaalada muqdisho waxaana ay ka faa'iidaan waxyaabo badan oo maskax iyo garaad ay u kororsadaan waxbarashada keligeed waxaan ogaan jirina jaamacadii iskuul lagu laakiin waxaan ogaanay inay waxyaabo badan buugagta qaarkood la soo saaray kutusina dhalinyaro ahaan si qofka ay uga diyaarin lahay oo u kobcin lahay garaadkiina iyo caqligeena iyo sidaa aan gaari lahay heer sare
sanadkan waxaa bandhigga ka qayb galay abuubakar maxamed iyo cumar faaruuq maxamed waa walaalo baraha bulshada ku xidhiirto dhallinyarada ku wacyigeliya in ka badan toban sano ayay dalka ka maqnaayeen waxaanay soo bandhigeen buuggooda ku raaxayso noloshaada waxaan u dambeysay taqriiban toban sano ka badan meelahaas oo kale alxamdulilah laakiin waxaan aad ugu fiirsanahay in aan kusoo noqonay annaga u imaanay asxaabta dhallinyarada ah oo anaga kale ah waxaga laga casiyo ay yimaadaan inay arkayaan iyo qalka isbaranayaan connection badan halka imaanayso waxbadana ka faaidaysan karaan waxyaaba halkaa ku arkeen iyo waxa halkan yaala inay wanaagi karaan iyo masilikazi wa afrika waa wariyo u dhashay dalka koonfur afrika waxauu carwada ku soo bandhigay buuggiisa la magac baxay ma harin wax dambe oo laxado waxa uu ka mid yahay ajaanibta sanad walba ka soo qaybgala bandhigga waxaana uu warbaahinta qaranka u cabirayaa dareenkiisa muqdisho waxa uu ka aaminsanaa iyo waxa uu la kulmay
waa meel nabad ah halkan waxaan joognaa muddo isbuuc ah waa meel deggan si nabad ah ayuu noogu socdaa bandhigga buugaagta dhallinyaro aad u daayar ayaa ka soo qayb galay waxa ay soo bandhigeen buugaag ay qoreen qaarkood waxa ay halkan ku soo bandhigeen baahida ay u qabaan inay noqdaan qoraa
hiigsiga ugu weyn waa in la badiyo carwada oo hadda sanadkiiba mar la qabto ayaga oo rajaynaya in sanadaha soo socda lagu qaban doono madbacadda qaranka iyo meelo kale oo ka mid a magaalada muqdisho hiigsigeennu waa madbacaddii qaranka oo shaqaysa oo buugaagta oo idil daabacda hiigsigeennu waa maktabaddii qaranka oo ay shaqo fiican ku socoto oo shaqaysa oo qayb libaaxle aan iskala qaadanno hiigsigeennu waa nabadda oo boqolkiiba boqol ilaahay idankiis noo noqda oo carwada bugaagta muqdisho aysan hal goob oo keliya ka dhacan laba maalin halkan ka dhacdo maalin xeebta layda dadkao dhan loo wada raro bannaanka bugaag inta la waro maalin meel kale la geeyo insha allahu tacaala waxaa tani ay muujinaysaa in magaalada muqdisho ay dib ugu soo laabatay fagaarayaasha caalamka islamarkaana ay martigelinayso isimaatyo muhiim ah
cabdulaahi maxamed amiin qorshe aad buu u macsan yahay oo warbixintaasi ku saabsanayd waxay iga dhigan tahay magaalada muqdisho in sanadkii shanaad oo xiriira lagu qabto carwada bandhiga bugaagta muqdisho ayuu markaasi halkan inooga soo jeedinaya aad buu u macsan yahay haatanna magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan aan aadno howlgallo lagula dagaalamayo maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ayaa waxay ka socdaan gobolka hiiraan deegaano badan oo hoos yimaada iyo qaar ka mida gobolada bartamaha soomaaliya ibraahim maxamed geedi oo alaab inooga soo waramo magaalada beledweyne kana mid a wariyaasha beledweyne ayaa haatan qadka taleefonka si toosa ku jira ibraahim soo dhowow marka xiga bal faahfaahin naga sii howlgalladan haddii goorale ka socda magaalada beledweyne iyo guud ahaanba gobolka hiiraan ilaa ay haatan wax ka qabsoomay iyo saakay wararka ugu dambeeya howlgallada ka socda hiiraan
waa maadsan tahay inta badan ciidamada xooga dalka qeybta labaatan toddobaad ayaa markaasi howlgallo kala duwan waxay ka sameeyaan deegaano ka mid a gobolkan hiiraan howlgalladii ugu dambeeyey saaki waxay ka socdaan inta udhexayso degmooyinka puula berde iyo weliba maxaas iyo weliba sidoo kale wadada isku xirta muxuu ahaay garoonka degmada puula berde meel u dhow ilaa muxuu ahaay degmada jalaksi ee gobolkan hiiraan waxaana howlgallada ujeedku yahay si markaasi maleeshiyada al-shabaab dhulkaas looga safeyn lahaa inkastoo deegaanadaasi si fir kutirisa ay markaasi u yimaadaan oo ay ku dhibaateeyaan shacabka markaasi doonaya inay usafraan wadooyinka isku xira degmooyinkaasi iyagoo diidaya inay markaasi galaan magaalooyinka sida jalaksi iyo buulo barade waxaana qaar kamid a saraakiisha oo aan la hadalnay sheegeen in howlgallada weli ay socdaan iyagoo markaasina dadka ugu baaqaya inay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada si markaasi looga baaqsado dhibaatooyinka had iyo jeer ay u geystaan muxuu ahay maleeshiyaadka al-shabaab dadka shacabka ee ku dhaqan dhulka miyiga ah waxaa jiray dhowr jeer hore in dagaallo ay dhex mareen maleeshiyaad deegaanka ah iyo weliba kuwa al-shabaab waxaana dagaaladaas inta badan ay salka ku hayeen kadib markii maleeshiyadu ay amreen in dadkaasi ay bixiyaan dhaqaalo iyo weliba xoolo kala duwan oo aysan awood u lahayn iyagoo markaasi doonaya inay kula dagaalamaan dhaqaalahaasi ciidamada dowladda iyo kuwa amisom islamarkaasi inay u ismacaanaan danahooda gaarka ah dadka inta badan ku nool dhulka miyiga ah inta badan xoolihii way ka laadeen waxaa saameyn xoogle ku yeeshay abaarihii ku dhuftay koonfurta ee bartamaha soomaaliya waa kuwa markaasi xilligan ay la daadhacda nolosha kala duwan mana jiraan wax roob oo markaan ay xooluhu ku diirsadaan sidoo kale waxaa jira in dadka beeraleyda ah ee markaasi beeraha tacbada oo ku sugan hareeraha webiga iyagana markaasi lagu amray inay bixiyaan dhaqaale kala duwan iyagana aysan awood u lahayn waana taas midda xilli kasta keenta in dagaalo ay dhex maraan maleeshiyaadka deegaanka ah iyagoo markaasi gacan ka helaya maamulka iyo weliba ciidamada marka saraakiishu waxay sheegeen in dadka deegaanadaasi looga baahan yahay in xoogaha kala duwan ay siiyaan ciidamada si markaasi u fuudaato sidii markaasi maleeshiyada looga saari lahaa ama looga hortegi lahaa dhagarta ay maleegayaan
ibrahim howlgallada markaan ka tagno dhaqdhaqaaqii lacagta shilinka soomaaliga lagu isticmaalayay ayaa magaalada beledweyne ka bilowday ee xarunta gobolka hiiraan bal maalmihii dambe arrintaasi dhaqdhaqaaqa lacagta maxaa naga dambeeyey ma sii socotay mise hakad ayaa ku yimi mar kale
inkastoo dhaqdhaqaaqa lacagta weli oo jiro haddana ma jiro sidii markaasi la rabay in lacagta ay u socoto waxaad arkaysaa meelaha qaar oo markaasi lacagta laga qaadanayo inkastoo aysan badnayn waxaa sidoo kale arkaysaa goobaha lacagta lagu sarifo oo markaasi dad aada u yar ay joogaan oo markaasi waxaad moodaa inuu weli muxuu ahaa aan sidii la rabay lacagta aysan u dhaqangelin laakiin waxaad moodaa in ay muuqato ididiilo ah in dadku ay markaani u diyaargaroobeen in lacagtaasi ay qaataan waxaa jiray in markii horeba ganacsatada iyagu ay qeyb ku lahaayeen in lacagta la joojiyay laakiin hadda waxaad moodaan ganacsatada intaasi maanta ay ka duwan tahay iyaga markaasi ay baahi u weyn u qabaan kadib markii ay waayeen cid markaasi iyaga wax ka iibsata oo markaasi baqaarada iyo weliba goobaha ganacsi inta badan inta furaan dana ay iska xireen iyago waxba laga iibsanin hadda waxaad moodaa in ganacsatadu ay iyaga diyaar u yihiin lacagta ay socodsiiyaan maamulka inaan arrintaasi qayb ku laha duqa magaalada cusub maayarka safiya shicaal jimcaale ayaa arrintaasi markaasi u dhabar adeegaysa si markaasi lacagtaas loogu socodsiin lahaa waxaa jira kulamo kala duwan oo maamulka iyo weliba ganacsatada ay la qaadanayso maayarka magaalada si dadka markaasi ay lacagta u socodsiiyaan meelaha qaar inta badan waxaad moodaa in lacagta weli ay ka bilaabatay sida suuqyada yar sida hilibka iyo weliba muxuu ahaa qudaarta marka dhammaan bulshada waxay diyaar ugu tahay in lacagtaasi ay soo socoto oo markaasi la socodsiiyo Waa ay mahadsantahay.
baahi weyn u qabaan waa mahadsantahay geede wasaaradda waxbarashada ayaa waxay amartay ama ku amartay jaamacadaha dalka inay qaataan oo keliya ardayda ka gudubtay imtixaanaadka shahaadiga ee sanadka la qaaday wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi waxbarashada faysal cumar guhaad oo ka hadlayey arrimahaasi ayaa waxa uu warbaahintana u sheegay marka jaamacadaha dalka oo dhan ee ama media iga dhegeysanaya ama halkan jooga ama ciddii kale waxaan ka codsanaya intay liiska qaataan cid walba ha ku dabaqdo si ay u noqoto wuxuu wax siman oo laynoo aamino oo inagu isku aamino horta inagu aan is aamino haddaan inagu is aamin weyno cid kalena aaminaysa ma laha marka inagu waxaan isku aamini karnaa liiska in la qaato ardayda hadda hurmuud oo kale boqol iyo labaatan minxaaj bayis liiskaan u gudbinaynaa oo hadda way noo imanaya waxaan ku tal waxaan ku talinay inay liiskaan qaataan boqol iyo labaatanka arday ee minxada ay siinayaan ay percentagekaas ku bixiyaan ay maraan maha annagana maamulayno iyagaa maamulaya banaadir hadda iyaga kale iyagaa maamulaya laakiin waa inay u eegaan si ay u ardaygii wax bartay ee soo dadaalay si loo dhiirin keliyo ardaygii sugaan kulliyada diyaar u hayn waa wax kale laakiin ardaygii kulliyada diyaarka u ah ee inuu isagu markaa waxbarto diyaarka u ah in loo eego oo markastoo anaga minxaad bixinayno hadda fiiri tobanka arday ugu sarreysa dhammaantood jeenay wada doortaan uma diidno aniga waayo joyska isagaas kalaad
weli warkeennii subax ayaad maqlaysaan oo raadiyaha qaranka si toosayda kaga imaanaya gobolka shabeellaha dhexe oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya aadna caanka ugu ahaa bariiska ama wax soo saarka bariiska ama qeybaha kala gedisan ee wax soo saarka dalka gaar ahaan bariiska ayuu gobolkaasi caan ugu ahaa marka laga tago waxyaabaha kale haddaba waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa aad uga soconayay oo warbaahinta dalkana ay si gaara ay u hadalhayeen toddoba nooc oo ka mid a bariiska in markaasi ay doonayaan beeraleyda gobolkaasi ku dhaqan inay tijaabiyaan warbixin warkaasi ku aadan maalmihii u dambeeyey waxaa aad ugu mashquulsanaa siduu wax uga sameyn lahaa arrinkaasi ku aadan toddobada nooc ee bariiska wariyaheenna abuukar maxamed bacadle oo warbaahinta qaranka jowhar uga soo warma bacadle aan ku- tijaabada in bariis lagu beero dhulbeereedka jowhar waxa uu ku bilowday mashruuc uu shiinuhu ka sameeyey sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii wakhtigii dowladdii kacaanka ayaa sidoo kale deegaankan laga sameeyey mashaariic abuurka bariiska ah ilaa wakhtigaasna waxaa laga dherigsanaa in si wanaagsan uu bariis uga baxayo balse weli mashruuc ballaaran oo wax soo saar baaxadle leh lama samaynin hadda mar kale waxaa gobolka shabeellaha dhexe ka socda dadaal la doonayo in lagu kobciyo abuurka bariiska waxaana aqoon-yahano dhinaca beeraha ah iyo iskaashatooyinka beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ay sameeyeen tijaabada ilaa iyo toddoba nuuc oo bariis ah in la kobciyo iyo cilmiga abuurka iyo xanaan xasan ibraahim cali oo bartay cilmiga beeraha kana mid ah howlwadeenada beeraleyda bariiska jowar ayaa ka waramay natiijada uga soo baxday tijaabada ay sameeyeen
hormariyo waxaa ka mid ah anka ahaan soomaali ahaan waxaan u bixinay alfabetical ahaan
abuurka bariiska iyo in wax soo saarka taabagal laga dhigo waxa uu baahan yahay xirfad sare oo dhinaca waraabkiisa ah in uu helo cimilo ku habboon iyo waraabin qiyaasan sida uu sheegaya cabdi aadan oo ah khabiir dhinaca beera ah aqoonna u leh beeraha jowar ahna milkila iskale warshad miraha bariiska qalfoofta ka fiiqdo jowarkan dhiisoo wareejiyey sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii yaa inta laiisoo wareejiyey inta markii laiisoo wareejiyey eh, ma laygama layguma dhaafin isla markaa haddana eh, mashruuc meeshan ka socday shiinayska ahaa bariiska oo oo tijaabo ku hayaa la ii keenay muddo afar sanaa la shaqaynayay afartii sano gudahooda haddana waxaa laiisoo ware- wareejiyey crash programaa lii wareejiyey crash program jowhar oo laba boqol iyo afartan iyo afar eetar ahaa waa liiga bedel meelo badan kalaa lii geeyay adiga oo crash programka ah shaqooyin badan oo faafinta beriidka ku saabsan ayaan qabtay wixii ka dambeeyey eh, mashruuc shiinayska baarow eh, baari eh, baarici banaanay ka dambeeyey sanadihii kun sagaal boqol sanadihii maarata intaan burburka dhicin sanadihii u dhadhowaa waxaa qaadanaya ciidamada maaragtay dawladda ayaa beriidkaana it- maaragtay la siinaya ayagaa qaadanayay Eh, lacagto lacagna lacag ay ka- ku gadan jireen lacagtan waxaa lagu shubiyey na- national bank aa lagu shubi jiray markii raashin ahaana loo siin jiray marka runtii maaragtay waagaas bariiska rajadiisa aaday u fiicneen burburkiina waa kala daatay balse hadda waxaan ka rajaynaynaa dawladda soomaaliya eh, wasiiradeeda oo dhan ma dhaha wasiirka gaashaandhigga ma ku koobay wasiiradeeda oo dhan wasiiradeeda oo dhan kulligood waxaan ka codsanayaa in maaragtay bariiskanayta suuq loo yeelo wasaaradda beershabeelle oo kaalin ku leh tijaabinta abuurkaani bariiska jowar ayaa iyana wada dadaal macna loogu yeelayo wax soo saarka beeralayda waxaana bulshada loogu baraarujinayaa in ay qaataan dalagyada ay soo saaraan si loo dhiirigeliyo wax soo saarkooda wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee waraabka dowlad goboleed hirshabelle maxamed bashiir qaasim oo ka hadlaya waa kan waxaa lagu tijaabiyey degmadan jowhar aad iyo aad ayaan ula soconnaa kambani la yidhaahdo danwadaag ayaa arrintaasi aan fasax u siinay Eh, tijaabuu sameeyey eh, mar labaaduu sameeyey Eh, markii saddexaad ee la bandhigayay waxaa ka qayb galay eh, wasaaradda madaxweynihii eh, maamul goboleedka ee hirshabeelle En, en, dalagaasi iyo qey- iyo jawaabihii ka soo baxay meesha ayaa lagu soo bandhigay hadda marxaladda ay marayso waa waxaa weeye abuurkii oo diyaar ah Eh, waan ka warqabnaa waana wada shaqaynaa hadda waxaan diyaar u nahay in abuurkaasi in laga iibiyo beeralayda loo iibiyo En, beeralayda beerihii loo diyaariyo loo falo si ay ku suurageli lahayd arrintaas shaqadeeda ayaan gacanta ku wada haynaa si wada jira ilaa konton beerood oo hareeraha jowar ah ayaa hadda waxaa ku beeran nuucyo kala duwan oo bariis ah balse beeralaydu waxay wajahayaan caqabada ay ka mid yihiin qalabkooda iyo xirfadooda oo yar
baxadle aad buu umahadsan yahay warkaasi waxaa idin kaga imaanayaa warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wadamo yurub ka tirsan ayaa ogolaaday qaabilaadda muhaajiriinta badda ku goonso- ku go'doonsanaa lix dal oo ka tirsan qaaradda yurub ayaa ogolaaday saddex boqol konton iyo lix muhaajiriin afrikaan ah oo ku go'doonsanaa marka badda talyaaniga ku sugnaa inay qaabilaan muhaajiriintan oo in muddo ahba laga hortaagnaa inay talyaaniga iyo maaltaba ay galaan muhaajiriinta intooda badan oo ka soo jeeda dalka suudaan ayaa bilaabay damaashaad iyo heeso markii ay maqleen in la qaabilayo ciidamada badda maalta ayaa muhaajiraan- muhaajiriintaasi oo badbaadiyey oo markoobkooda ku hayay balse maalta waxay diiday inay halkaasi ay ku sii sugnaadaan faransiiska jarmalka ireland luxemburg portugal iyo rumaniya ayaa ogolaaday inay muhaajiriintaasi qaabilaan hay-adda samafalka ee sos mederneyn oo faransiiska laga leeyahay ayaa si weyn uga howlgashay sidii dadkaasi loo qaabili lahaa iyadoo waddamada yurub baaq u jeedisay markii ay muhaajiriinta badda laba toddobaad ay markabka badda taagnaa dushiisa ay ku sugnaayeen waxay hay-adda baaqeeda ku sheegtay inay dad aada u dhimanayaan nidaamka qaabilaadda muhaajiriinta oo meel looga dhacay dartii dadka burcadda ee dadka tahriibiya ayaa weli sii wada howlahooda tahriibinta oo sida weyn uga macaashaan tahriibayaasha qaaradda afrika ka soo jeeda ee doonaya inay yurub gaaraan dalka liibiya ayaana waddanka ay dadkaasi marin ahaan u adeegsadaan balse dad rabshado iyo qalalaaso colaadeed ay hareeyeen waa su- warkii subax waad ka maqlaysay radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya eegeyntaa subaxnimadan saaka maxamuud faarax ayaana warka farsameynayey waa isku dubradkii tiftiraaha guud ee raadiyaha qaranka maxamed kaafi sheekh abuukar soo saaristii cabdishakuur cali axmed aniguna waxa uu ahaa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye intaynu warkan ku lamid ay ku kulmi doonno waa dhammaanba haweenta warka subax idinleh subax wanaagsan